blast from the past, Loretta Lynn, Country Christmas.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo afimada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba malkastoo aad joogtaan maanta waa jimco afar iyo labaatanka bisha disembar sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta aynu ku eegi doonno sidii reer guuraagii hore ay u sahansan jireen dhulka ay u guurayaan xilliyada uu roobku do-o
sahanku dee waa in xoolaha loo sahmiya oo meel barwaaqo ah haddii barwaaqo tahayna loo meel barwaaqa oo cosob leh oo aan qaniin iyo durin midna lahayn baa loo sahmiyaa rag baa la diraa ragga ragga ugu fiican ee ugu firfircoon baa la diraa oo aan beenta aqoon oo aan been ka sheegahayn sahanka ka sheegahayn baa la diraa oo cidda waxay kaga dheeraayeen markay maqan yihiin lamana guuri jirin colaadna lama aadi jirin
kaalintii muusigana waan idiinaynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga ee dagaalka ka wada dalkaasi yemen ayaa sheegay in ay duqeymo cirka ah ay ka geysteen xero milatari oo ku taalla magaalada caasimadda ee sanca isbaahaysiga sacuudiga ayaa wuxuu sheegay in weeraradaasi ay la beegsadeen xuutiyiinta xulufada la ah dalkaas iiraan waxaana ay sheegeen in ay duqeeyeen dhismo xabsi iyo cusbitaalla isbaahaysiga ayaa sheegay in ay burburiyeen toddoba baqaar oo ay yiileen diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo baqaar kale oo hub uu yiilay oo xeradaasi a tv-ga dowladda sacuudiga ayaa sheegay intaasi ay jawaab u tahay diyaarad daroon ah oo ka soo duushay waqooyiga dalkaasi yemen lagana soo diray kuna sii jeeda gobolka juzan ee badda cas ee sacuudiga xoutiyiinta ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in la garaacay xabsi ay ku jireen in ka badan saddex kun oo dagaalyahanada isbahaysiga ah kuwaasi oo lagu soo qabtay dagaalka war-saxaafadeeda ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaasi ay keentay argagax caasimada yemen waxaa gacanta ay ugu jirtaa xuutiyiinta oo dagaal muddo toddoba sana ah kula jiray isbahaysiga sacuudiga oo taageera dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ugu yaraan afar muhaajiriina ayaa dhintay kadib markii shalayto dooni ay ku safrayeen ay kula qallimantay waqooyiga jasiiradda antriet sidaasna waxaa sheegay ilaalada xeebaha guriga ilaalada xeebaha gariiga ayaa waxay sheegeen in kooxaha gurmadka ay u sameeyeen dadkaasi howlgal ay ku soo badbaadinayeen ilaa iyo sagaashan qof gariiga ayaa ka mida marinada ugu muhiimsan ee ay ka soo galaan midooda yurub qaxootiga iyo weliba muhaajiriinta ka soo cararaya dagaalada iyo markaasi faqriga bariga dhexe iyo afrika iyo aasiya balse intooda badan waxa ay raacaan doonyo caaga oo ay markaasi ay ku soo maraan jasiirado ku dhow xeebaha dalkaasi turkiga haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka
barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkiiba mar aad ka dhagaysataan warbaahinta v o a haddii rabbi eedma barnaamijka waxaan uga hadli doonaa sahanka iyo kaalintii uu ku lahaa geediga iyo guurka soomaalidii hore sahanku waxaa weeye labaha labada ugu noqdaa sahanku waxaa weeye sahanku dee waa in xoolaha loo sahmiya oo meel barwaaqo ah hadday barwaaqo tahayna loo meel barwaaqa oo cosab leh oo aan qanin iyo durin mid midna lahayn baa loo sahmiyaa rag baa la diraa ragga ragga ugu fiican ee ugu firfircoon baa la diraa oo aan beenta aqoon oo aan been ka sheegayn sahanka ka sheegahayn baa la diraa oo cidda waxay kaga dheeraayeen markay maqan yihiin lamana guuri jirin colaadna lama aadi jirin maxamed axmed diiri oo ah waayujoog hore ayaa barnaamijka marti ku ah toddobaadkan balse ugu horeyn masar diiriye ayaan mikrofonka ku soo dhoweynayaa maxamed axmed diiriye waxaan ku dhashay magaalada buuhoodle weliba khaasan ugu dhowd baan ku dhashay halkaasaan kusoo barbaaray standard for intaan iskuulka kaga tegey intaan xanuunsaday marka dambe geeljare iska noqday halkaasaan iskuulka kaga tegay aan anoo standard foraan kaadhay aan oo aan ku kacay oo aan labaatan jir ku gaadhay marka intii ka dambaysay udugu xamar iyo dhulka iyo sacuudiga iyo dhulkaas aan jiray dhaqanka sooyaalka waxaa weeye dee annagu markaanu baadiyaha joogi jiray oo aanu xoolaha haynay horta xoolahaasaan ku noolay annagu waxaa weeye raashinka iyo wuxuu ahaa hilibka iyo caanuhu ahaa weliba geelaa u badaa sugri mayse marka markii dee oo jiiraalka laga baxo gabadh baa waxay tiri hooyoy kuwan habeenkii marka barwaaqada ay tahay ciyaarta lagu waale ciyaarta ka sheekeeya ciyaarta ciyaare jilaalkii xaggee jiraan waa nimanka dhalinyarada waxay jiraan waa kuwa ceelasha qobada meelaha dhowada ku dhegsan bay tiri kuwii baa isbedelay mogta soo gari mayse marka gabdhaha annagu waa la dooni jiray oo saddex casho iyo wiig iyo toddoba casho bil dhan baa safar loo qaadan jiray marka waa yahay xilliga aad soo hana qaaday oo aad noqotay nin tabar galay miyigii iyo noloshiisa wax badan ayaad ka fahamtay maadaama aad halkaas kuqan gaartay waxaad noo sheegtaa sahanka iyo wax uu yahay sahanku waxaa weeye labaha labada ugu noqdaa sahanku waxaa weeye sahanku dee waa in xoolaha loo sahmiya oo meel barwaaqo ah hadday barwaaqo tahayna loo meel barwaaqa oo cosab leh oo aan qanin iyo durin mid midna lahayn baa loo sahmiyaa rag baa la diraa ragga ragga ugu fiican ee ugu firfircoon baa la diraa oo aan beenta aqoon oo aan been ka sheegayn sahanka ka sheegahayn baa la diraa raggaas habeen ama laba ama saddex bay maqnaadaan markay soo noqdaan ayay yidhaahdaan warrabaan meel heblaan tagnay halkaas waa laba rooban tahay waa meel ogbaada oo cosob leh halkaasoo kasii roob badan qaniin baan ku ar waxay diq weeye meel lagu jiri jiri bay tahay halkaas waa taa halkaas waa roob keliyaale xoogaa cosobana waa kusoo aragnay sidaasay uga warramaan markaasaa la tashadoo loo yahdaa halkee bayna ku guuraayoo meesha ugu wanaagsan oo ugu dalsansan meesha dalsankaa oo aan qaniinka lahayn baa lagu guuraa oo laisku raacaa waa yahay nimankaa sahanka ah ee beesha dhulkaa degan wakiilka u ah ee sahanka halka loo guurayo go-aankeeda iskaleh maxaa lagu xulan jiray maxayse uga duwanaayeen bulshada kale ay la nool yihiin waxaa lagu xulan jiray waxay ahaayeen rag ildheer oo waxgarada oo aqoon leh oo inkastoo aanay tacliin lahayn yacni aqoon u leh baadiyaha noloshiisa iyo dadka isku xorhkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo meesha lagu badbaadi karo iyo haddii xataa halkaa loo guuray dhib ka timaado ragga maganacsayay ama difaac ha noqoto ama nabadgelyo ay ku difaacaan ha noqoto oo coda oo codkorka ah raggaasaa la diri jiray oo cidda waxay kaga dheeraayeen markay maqan yihiin lamana guuri jirin colaadna lama aadi jirin ha ilaa ay yimaadaan hebel baa maqan de wax ma guuri karo hebel baa maqan waxa weye colaadna lama aadi karo geednaqna looma guuri iyagaa la sugu jiray saasay waxay kaga duwanaayeen ragga kale kaga duwanaayeen waa rag caqli badnaa oo talada yaqiinay oo talada heli jiray oo magaransaayay talagala oo cidda isku xurhkeeda leh oo ka gacan roon hadduu doono nin waliba uu nin marku xoolo leeyahay ragga ninkii jilicsan hasha siinaya kan waaji hal geelba kuu dhalay male ragga isugu yeeray hebel maxaa kuu dhalay hebel maxaa kuu dhalay intaasay dhashay adigu hal soo doon adigu hal soo doon adigu waa rag caynkaasoo magaransaayay haa waayahay waxaad sheegtay inay astaan gaara lahaayeen ee dhinaca deeqsinimada xigmadda caqliga codkanimada waayahay markii nimankaas sahanka ay aadaan oo dhul halkii la deganaa masaafa aan ka fog ay u roob doonaan dhulka ay tagaan qaabkee u cabiri jireen oo roobkaasi heerka uu yahay lagu ogaan jiray waxaa lagu cabaari jiray dhulka haa dhulku waa laba meelna waxaa la yahdaa caracad meelna waxaa la yahdaa ciid dhulka ciiddaa waa xagar dheer oo kale waa la qodaa intaas waxaa la yahdaa calaacal baa la calaacal calaacal iyo dhudhun iyo gacan iyo gaariwaa haddii la yihahdo gacan iyo gaariwaa waa meesha roobka lagu dhacarto ee marka naqu calalo aan lagaba aadka u saldhigtay usaldhigtay ha maba laga guuraba ha waxaa laga yaabaa in dhacashadu waxa weeye iyadoo aan xoolo aroori maayan naqasa iska culyaan mogtiisa waa un la dhaansan dhaan baa biyo un baa la dirin biyo un baa la dirin sugan mis ceelkii hore ka fogtay mogta halkaas weeye taasaa lagu garan jiray oo dee noloshu waxay ahayd meesha meesha caracadka ana iyada laguma raago meesha caracadka hadda sida dhagaxlay oo kale ah haddii naqu dhammaado waa geedi dhulka adag oo miyaa oo gawaanka ah biyaha liqahayn dhulkaa naqa iyo caleenta iyo cawska iyo waxaasaa la cunaya markay waxaas dhammaadaan waa geedi waa laga guuray iyada waa laga guuray iyada dee dhulka buurihiina iyaguna waa kasii adag yihiin oo magaraysaa iyana waa kasii adag yihiin mogtahay waa tahay waxaad ku soo babaartay dhulkaa iyo waqooyi oo ah dhul dabcan qaybo kala duwan qaab rabeena ilaahay u dejiyey in dhulka kaymaha ah ee aadka geedaha badan uga baxaan n geediga n muhiim miyuu u ahaa markaa dhulku waxaa weeye annaga dhulka aan degi jiray waa saddex nooc weeye caracad iyo dhul buuro ah iyo dhulka ciidda ah iyo weliba marka dhulka caracadka waa dhulku wuxuu leeyahay kaymo waaweyn buu leeyahay oo geel geela u fiican oo caleen leh oo libaax leh ragga hore wuxuu jiray meelaan libaax kaga soo incaani kagama dhergo meesha libaaxa leh baa geelana u wacan libaax jooga sugarmaysi baa u wacan marka dhulkaasu waa dhul haddii marka roobka naqu cadaado xataa geelu bil buu ku qadaya bil bil shan soddon casho markuu qadaa la aroorinaya
waa gartay nimankaa sahanka ah ee safarkaa guda galo markay u tagaan reero kale oo meel degan qaabkee baa loo soo dhoweyn jiray qaabkee baa loo soori jiray bal dhaqankii hore waxaa loo soo dhoweyn jiray nimankaa geeljiraha ah ee dhulka haydka kaymaha ah ee dhulka fog oo maraha markay tagaan geeljiruhu tagaan oo kadimo badan ay yihiin reerayba meeshay ugu tageen oo dhul dagaano dad bay u tageen aad baa loo soo dhoweyn jiray aad baa gabdhaha loo soo saari jiray oo gabdhaha ay la ciyaari jireen gabdhaha ay la ciyaari jireen gabadha fiican bay calaamadsadaan markay la ciyaarayaan oo waxay haddii roobku geelu sheegtaan gabadhaas aan la baxno marka iyaguna geel reeraha waxay ku odhanayaan weelka soo qaata wixii weel aad haysataan keena wax reer waraba weelkeeso weelkaasaa caanaha geeli laga buuxinaya oo reeruhu qaadanayaan marka reeruhu caanaha qaato fiidkay qaataan baa la odhanayaa gabdhahan rabna aan cabaar ciyaarta nala toban soo gari maysi ceeb mahayno gabdhaha wax xadguduba lagu samayn maayo qaab haasaa wadaag ah wadaaga haasaa wadaaga marka halkaa raggaas marka gabdhaha la gabdhaha sheekada loo ogolaado halkaa ardaaga lagu sheekaysanaya wax dhibi ma jiraan marka nin waliba ti uu calaamadsado maalinta geelu do roob do maalintii oo dushuu ka eeganaya oo xilliga la soo gooro haye maalinta roobdo oo geelashii noqdaan ayuu nin soo kaxaysanaya saaxiibkiya yaa soo gari maysid toddobaatan kilomitr baa laga yaaba in gabadha ugu tago oo ma garanaysaayo halkaasuu kala soo baxay berigoor gabdhaha waa lala bixijiray waayahay waxaad noo sheegtaa sahanka marka laga tago in loo saamiyo deegaankii iyo xoolihii iyo bulshadii sahanku waa qaybo badan yahay dhinacan guurka markaan ka hadalno markii reerka ay u joogto inan gobolka caanka ah magac kuleh ama sumcad leh qaabkee baa loo dooni jiray sahanka loo marayasa qaabkee u ahaan jiray gabadha waxaa weeye marka la arko laba siyood baa jira ina wuxuu yidhahdaa anigu xoolo badan ma lihii gabadhaa waa la soo baxaya gabadhaas intuu tagu la sheekaysan la sheekaysan la sheekaysan duurka la soo goynaya nina waxaa weeye wuxuu odhanayaa gabadhaas waxaa weye nin fiican baa dhalay aabbo gabadha halay doono waa loo doonayaa rag baa israacaya waa loo tegay ciddii baa loo tegayaa ciddii markii loo tago waxay dhigayaan arda waxay samaynayaan magarasa waxa ardaa dhiglaya ardaa baa loo samaynayaa halkaasaa gabadha la doonayaa soo garamaysid waa laynsiiyey gabadhii waa laynsiiyey marka gabadhiina siiya odhe horta gabadhii waxaan doonaynaa gabadha heble heble magaceeda sheeg heble heble aan doonaynaa waa idin siinay waxaanu idin siinaynaa waxbaa loo sheegayaa reerkaa xoolaa loo sheegayaa xarago xoolo wacan oo xaraga ah xaraga ah oo golojoogsiyaa idin siinaa baa odhanaya xoolo wacan oo xaraga ah golojoogsiya labaatan halaad shan iyo toban halaad soddon halaad baanu siinana soo gari maysi waa gartay ruuxa saanka ah ama wakiilka ah ee gabadhan reerkan ka soo doonayo oo qof kale matalayo qaabkeebaa qoyska u soo gala gogasha oo gabadha kasoo doono qofkaa u qiimin jireen haddii aan la aqoon gawar qofka sahanka ah haa haddii ninka aan la aqoon haddii ninka aan la aqoon oo aan la garanahayn oo cidda ay ka yimaadeen aan la garanahayn ciddaas waxaa weeye dee waxaa weeye gabadha markiiba layska siin maayo waxaa laleeyahay niyow maan naga noqda arrin un baa loo sheegaya maanta naga noqda wakhti baa nahaya jilaal baa nahaya bal markii roobta o aan iska soo wartoono saasaa loonaya cudurdaar dibudhiga cudurdaar dibudhiga wakaa cudurdaar dibudhiga hadduu doono waa wiil yaroo agoona iska soconaya mogta xoolana wuuba haystaaba laakiin la garan maayo aabihina lama yaqaan adeerkina lama yaqaan aad iyo aad markaasuu odhanaya saasaa yeelo saas markaasuu marka uu soo noqdo uu rag buu kaxaysanaya rag la-aan ku tegi maayo raggaa dambe ula tegay baa la qaabilaya si wacan loo qaabilaya waayahay miyaysan markaa godob noqon karin wiil gogol yimid oo gabar soomaali soo doontay sow labadaa reer meesha colaad kama dhalan karto maya maya maya waxba ka dhalan maayaan wiilka waxaa la odhanayaa aabbaha keen hooyadaa keen gabadhii waa ku siinay kuma diidayne gabadhii lama meherinayo mogta aabba iyo hooyo keen soo garimaysa hadda bataba dhaqankaas waa joogaa mogta aabbaha iyo hooyadawuu dhaqankaas wuu joogaa soo jireen aha waa soo jireen weeye weli ma guurin dhaqan dhammaaday maaha raggiina aan aragno waa wiil yaro hadduu doono konton halaad iskale xoolo gooni boqol halaad iskale laakiin waxaa weeye lama dhalinyaranimada lagu diidaya mogta ma la aamini karo raggaagii keen raggii aan qaabilahayn ganacas baan rabnaa rag baan rabnaa wiilka wuu noqonayaa raggiisii oo wada soo kaxaynaya markaasoo le ninkan waxaa weeye mar horena waan soo diray waxaa weeye waan aragnay suu kusoo noqday halkaas adigu laisqaabilaya markaasaa laga heshiinaya waa yahay markaan dhinaca kale isla sahanka aan ka eegno n xilliga colaado ay jiraan n reerkana n colaad dhulka ay degan yihiin qolyaha deriska ay isqabtaan n sahan ay u baahdaan maxaa la samayn jiray xaalku adkaado
waxaa la jiri jiray ragga waa runtaa rag baa jira meeshii la doonayo meeshii naqal ahayd rag baa degan colaadina waa ka sugaysaa mogtahay waxaa la jiri jiray rag rag aaminahoo magaranaysaayo wanaagsan oo raggaas ay isu soo taagaan soo garmaysi ay isu soo taagaan waayo waxaan garanayaa nin cidaha iyagaa beri waxaa dhibi ka dhacday baa layidhi laba qolaa isleysay markaasaa dhaawac iyo meydkii baa la kala gurtay markaasaa nin waxaa la arkay faras soo ordaya soo ordaya soo ordaya faras soo ordaya la arkay war faraskaas waa maxay faraska ayaa garanaya faraska ayaa garanaya faraskii meel yaro toga u dhaxaysa faraskii waa la gartay waa hebel baa layidhi markuus leeyahy waa hebel waxaa la gartay inuu nabad nabad buu wadaa baa layidhi ninkaas maxaa lagu aqoonsada markaa waxaa lagu aqoonsaday marka waa ragga nabadda ka taliya ee nabadda ku wacan hebel hebel wey sabel soo maha nabad buu wadaa nina waa wiil hoogo colaadu ku wacnaa midna waa nin nabadeed ninkii markuu soo taagay meel ha kuu dhamay markuu isaa isu soo taagay oo layi raggi qali walla hadduu hebel yahay nabad buu wadaa oo saa isu soo taagay faraskii tog baa u dhexeeya ninka hataa in xataa uu ka baqaya mogta soo garamaysa masaafo fog istaagaa waraay waryaan ree hebelow hee war dhaawiciina qaata ka heegan qaadayna dibna aan sugu nimaadno faraskii sii daayay mogta magarasa ya meel fog buu fariinta ka dhiibaya fariinta ka dhiibaya wuu baqaya mogta soo lama odhan waka alla waa hebel hebel soo maha wala nabad buu wadaa soo garamaysa nabad buu wadaa wuu is soo taagay wuu kusoo dhawaaday waray maqlaysaan haa ree hebelow war dhaawiciina qaata annalka heegan qaadayna kabacdina aan nabad isula nimaadno soo garamaysa saasaa loo gari jiray waayahay dhegeystayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka sooyaalka idaacadda v o a aad naga dhegeysanaysaan waayahay maxamed gurey soomaalida waxay leedahay dhaqan aada u xoog badan oo dhinaca sooriyada ah bal ka waran ruuxaas martida kuu ah ee meel fog ka yimid haddii aadan maanta si fiican aadan u qaabilin maxaa markaa reerka qabsan jiray waa ceeb waxaa weeye xataa waxaa laisku ceebayn jiray taa iska daayey barigii hore xagga waqooyiga hilibka idaha la cunaa riyaha ragga looma qarin jirin ragga la jecel yahay iyo ragga sharafta leh riyaha looma qarin jirin soo gari mayse idaha loo qalaa ragga loo qalaa loo qali jiray marka caawa reerka rag rag waskaran mogta cidda u soo hoydo oo dhowr nin cidda u soo hoydaan oo rin loo qoro aroortii maqaxyada lasugu yimaadaa markaasi war shaaha nasii shaabigeesa nasii maxaa dhacay alxalay baan ruuxuna loo qalay magarasa halka qiima ninkaa la ceebin jiray manaha aracadkay diidayaan ninkaa lama qiimin ninkuu qolo waa nin cebaysan ninkaas waa nin ceebaysan maqaaxida laga ceebaynayaaba ha ha waa nin ceebaysan laakiin hadduu lax qalo ya war bigaas ma la cabaysan ma la cabayna idaan idaan xalay baan la xunay waa qali jiray meebal baa idin qalay sugana maysa marka waxaa weeye ninka sida wacan ammaan ninka idaha kuu qala waa ammaan ninka idaha kuu qala marka ninka sida wacan habeenkii wuxuu sooriyeeya sharaf buu leeyahay magaciisa lama soo qaadaya waa la ammaanaya laakiin kii kale waa la ceebaynaya dabaymayaa jiray oo laga yaaba in ninkaas caawa aad gaajada ku qabatay oo ku tirin kara ama reerkiisii ay tirin karaan
rag badan baa gebiyey inkastoo anigu aanan gabayada qaban rag badan baa gebiyey oo ninka si xun ragga u sooriyey u qaabili waaya rag badan baa gebiye oo yidhi raggii hore dee dadkii hore sharaf bay lahaayeenoo waxaa weeye marka cidda lagu soo socdo baalolikaas hebel baa inaga duwa laba ninoo waa lagu wareeganayaaba laba ninoo ilmaadeera baa lagu soo baxay mid baa la salaamay wariya hebel bal warra nabad hadalkiibuu ku gooyo si xun buu ego nimanku ka dheer ogtahay niman socota ah waa nima socotaa uu ka dareeray mid kale u yimaadeen warba waran war waa nabade soo fadhiista lax buu qalay habeenkiibuu lax u qalay laxdii bay cuneen laxdii buu badhna siiyey badhna u dhigay aroortii buu barkana kan waa kii kale cuna markaas hadalkii kale markaas istibraar balcana lagu shubantay istibraar ku rita buu wadada kusii gala dad ku sii gara de labadaa nin waxaa weeye nina waa bakayl nina waa moogtay waa soo garmaysaa sifaadkooda kala duwanaya sifaadkooda kala duwanaa saasaa raggii hore u kala cadaayo raggii hore iskuma jirin shaqana iskuma lahayn hadduu geesi yahay iyo hadduu deeqsi yahay iyo hadduu furo yahay iyo gabayadiina cabdilaxasan waxaa ka mid ahaa ninkii baqarlaa waa hunge ba'aya u sheega beerka lagu dhufayow fulhu waa baydalaay inaan mawdka laga baajinayn ba'aya u sheega adigu bakaylku mula jeeda moogtahay lodana inaan lodu waxayn wax laysku halay inaan ahayn ninkii baqar lahaa waa hunge baqar looda leh mugtaa faalimat ninkii baqar lahaa waa hunge ba'aya u sheega baaduna ka bilaabay sokari mise ya beerka lagu dhufayow fuluhu waa baydalaaye inaan mawdka laga beejinayn ba'aya u sheega cidluu carray mugtahay tagu odhanay mugtahay marka saasaa ninka fulihii uusan waxaa neenbaa waxaa lagu yidhi meel la yidhaahdo balidhiig baa dagaal ka dhacay laba qolaa isku laayay soo garmaysa haye waa dadka deegaanka waa dadka deegaanka marka markii dagaalkii dhacay oo la soo noqday baa laga yidhi hebelow walaalkaa waa naga baqay dagaalkii maanta waa baqay waa xilligii colaada socotay barwaaq nabad baa la helay waa laga sheekaysanaya waa isxafaalayn dhallinyarada isxafaalaysa ay daad hebel waa baqay ma mafuluha wey mise giryaale giryaale haye mafuluha mise giryaale baa lagu yidhi mogta waa gartay markaasuu la yidhi fuliga giryaale maxay kala yihiin haye way kala yihiin buu yidhi fuluhu haye markay bilaabanto dagaalku bilaabmo buu taw odhanaya rajo male wax dhintay iyo wax walba midna sheegi maayo war umahayaba war uma hayo laakiin geeriyaaluhu marba wuu kugu soo noqonaya wuu soo noqonaya sugan maysa oo shaedu ka egaya Jeedi rag badan kusoo ragaya ka tigna buu oranaya mogtahay markaasayna iga walla saas u ahaa marba intuu naga carab nagu soo noqonayay tolbi waaye buu yidhi tolbi waaye laba dhegood waa geysital waaye Ah, waa haye geesital waaye tolbi waaye haddaad laba dhegood ku dhufataan waa carab laa mogtahay haddaad laba dhegood ku dhufataan wuu daraaci lahaa buu yidhi ragga oo dhan isagaa wada jiri lahaa buu yidhi.
waa dagaalami lahaa dagaalami lahaa haa marka raggii hore eh, ninku dee ninku hadduu fula yahay mogta wuu cebaysnaa mogtahay Eh, marka dhaqankii hore dee wuu iska fara badnaa aad buu u fara badnaa sidaasuu ahaa
guud ahaan dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka sooyaalka toddobaadkan balse dhegeystayaal aan dib idinku ku celiyo idaacadda duhornimo iyo asxaabta washington
mahadsanid cabdisalaan salas ayuu ahaa oo barnaamijkaas soo jeedinaya haatana dhegeystayaal haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu door karnaa ugu yaraan afar muhaajiriin ah ayaa dhintay kadib markii shalaytu dooni ay ku safrayeen ay ku qallibantay waqooyiga jasiiradda la yidhaahdo antiket sidaasna waxaa sheeg ilaalada xeebaha ee dalkaasi gariiga ilaalada xeebuhu waxay sheegeen in kooxaha gurmudka ay sameeyeen howlgal ay ku soo badbaadinayaan sagaashan qof guriga ayaa ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee ay ka soo galaan midowda yurub qaxootiga iyo muhaajiriinta iyagoo ka soo cararaya dagaalada iyo faqriga ka jira bariga dhexe afrika iyo asia balse intooda badan waxa ay raacaan dooyo caaga oo markaasi ay ku soo maraan jasiirado ku dhow xeebaha dalkaasi turkiga doontaasi qallimantay ayaa noqonaysa tii labaad ee ku qallimata badda egean toddobaadkan iyadoo shaqaalaha gurmadkana weli ay baadigoobayaan maalintii labaad tiro dad ah oo magangelidoon ahaa oo lala yahay kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku degtay meel ka baxsan jasiiradda folegrandos isbaahisiga sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka ka wada wadanka yemen ayaa sheegay in duqeyno cirka ah ay ka geysteen xero milatari oo ku taala magaalada caasimada ee sanca shalay isbaahisiga sacuudiga ayaa wuxuu sheegay in weeraradaasi ay la beegsadeen xuutiyiinta xulufada la'ah dalkaasi iiraan waxaana ay sheegeen inay duqeeyeen dhismo xabsi iyo cusbitaalla isbaahisiga ayaa wuxuu sheegay inay burburiyeen toddoba baqaar ah oo ay yileen diyaaradaha kuwa aan duuliyaha wadin iyo baqaar kaleeto oo hub u yilay oo xeradaasi ah tvga dowladda sacuudiga ayaa sheegay in taasina ay jawaab u tahay diyaaradaha diyaarad daroon ah oo iyaduu ka soo duushay waqooyiga yemen kuna sii jeeday jasiiradda jizan ee badda cas ee sacuudiga xoutiyiinta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in la garaacay xabsi ay ku jireen in ka badan saddex kun oo dagaalyahanada isbahaysiga kuwaasi oo lagu qabtay dagaallo haatana dhegeystayaal dhankii muusika ayaan jaleecaynaa ku soo dhowaadaa hees u qaado khadar kiyo heestaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay muuqaaday qadar keyo barnaamijkii doonimo ee dhalinyada maanta ah intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo kale